desantis oo shan iyo afartan jir ayaa ku taageeray trump muuqaal lasoo dhigay barta bulshada ee x desantis waxaa loo arkayey inuu yahay musharaxa ugu sarreeya ee xisbiga jamhuuriga sanadka laba kun afar iyo labaatanka iyo sidoo kale dhaxalka dabiiciga ee trump sababtoo ah qaabkiisa dagaal iyo aragtidiisa qotada dheer ee muxaafidka horaantii sanadkii laba kun saddex iyo labaatan waxa uu hogaaminayey dhowr raayi ururin la sameeyey isaga iyo trump laakiin taageerada guddoomiyaha gobolka florida ayaa hoos u dhacday dhowr bilood sababo la xiriira istaraatiijiyada ololaha oo khaldanayd iyo sidoo kale taageerada xubnaha xisbiga dhexdiisa ee trump qaarkood oo aan ahayn mid la rujin karayo islamar ahaantaasina aan la dhayalsan karaynin in desantis uu ololaha doorashada uu soo gebagabeeyey waxay la micno tahay in danjirihii hore ee mareykanka u fadhiyey qaramada midoobay ninki heli ay hadda tahay jamhuuriyadda keliya ee ugu dambeysa tartanka doorashada isreebka ee trump la tartamaysa taas oo u diidaysa trump ilaayo hadda in xubnaha xisbiga jamhuuriga ay magacaabaan musharaxa ku guuleysta tartanka magacaabista jamhuuriga dhexdiisa ayaa la hardami doona madaxweynaha mareykanka joe biden oo ay u badan tahay in xubnaha xisbiga dimuqraadiga ay xushaan doorashada dhici doonta bisha novembar ee sanadkan in ka badan toddobaatan jamhuuriyiinta ayaa fikrad wanaagsan ka qaba trump marka loo eego ra-iirurintii la sameeyey ugu dambeysay badankood taasi waxa ay ku kaliftay desantis inuu ku qasbanaado in taageerayaasha trump sida weyn u xiiseeya uu cod weydiisto iyo kuwa sida weyn uga soo horjeeda isaga